weli waxaa dalal badan oo dhaca qaaradda yurub ka taagan kulayl daran kaas oo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraya xili lasoo tabinayo in dad aad u badan ay u dhinteen kulaylka ka jira iyadoona ay intaasi dheer tahay inay weli holcayaan kaymaha ku yaala qaar ka mid ah waddamada reer galbeedka kulaylkan oo lagu sheegay in nuuciisa horay uusan u soo marin qaaradda yurub ayaa waxaa ku dhintay boqolaal ruux qolyaha dabdamiska ayaana weli la tacaalaya sidii ay uga guulaysan lahaayeen dab ku sii fidaya dalalka faransiiska iyo isbayn xilli madaxda dalka ingiriiska ay ku baaqeen in la damiyo dabka heerkul aad u daran ayaana laga soo calaamadeeyey dalkaasi dowlada dhaca koonfurta iyo galbeedka qaaradda yurubna waxaa weli ku sii fidaya kulaylka dalka sbain waxa uu ka mid yahay dalalka ugu daran ee la dhibaatoonaya mawjadahan kulaylka ah waxaana meelo badan oo dalka ka mid ah ka kacay dab aad u xooggan madaxda dalkaasi ayaa diray kooxo cusub oo qolyaha dabdamiska ah iyadoona madaxweynaha dalka sbain oo saxaafadda la hadlay uu sheegay in isbeddelka xagga cimilada ah ay ku dhinteen boqolaal ruux isagoo intaa ku daray in xaaladan sidoo kale ay baabi'iyeen nidaamka xagga bay-ada iyo nolosha ee dalkaasi in ka badan kun iyo toddoba boqol oo ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen dalalka sbain iyo bortuqiiska muddo ka yar laba isbuuc kuwaasoo u dhintay kulaelka daran ee ka jira dalalkooda kaas oo lagu tilmaamay in uu yahay midkii ugu darnaa ee soo mara qaaradda yurub warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in kuleelkan oo aan horey loo arag ay weheliyaan dab ka kacay keymaha faransiiska sbain iyo bortuqiiska kuwaas oo kumanaan dad ah ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda lagana cabsi qabo in dabka uu sii socdo dhowrka toddobaad ee nagu soo wajahan kumanaan hegtar oo dhul ah oo ku yaala magaalada tabaara ee waqooyiga dalka sbain ayaa bas beelay sida ay sheegeen dadka deegaanka dabkan soo noqnoqda ayayna u sababeeyeen iyadoo aysan jirin siyaasad ka hortag ah oo u degan xukuumadda waxaana dowladda ay ku eedeeyeen inay ka cagajiidayso qandaraas ay la gasho shaqaalo badan oo ka tirsan qolyaha difaaca madaniga ah si loo yaray khatarta ka dhalan karta mawjadahan kuleelka ah ee ka jira dalka sbain gobollo ku yaala dalka faransiiska ayaa waxaa weli qolyaha dabdamiska ah ay isku dayayaan inay ka hortagaan dab xooggan oo ku sii fidaya dhulka kaymaha waxaana lasoo warinayaa in dabka uu baabi'iyey masaaxo ballaaran oo dhan soddon iyo shan kun oo hegtar oo dhul kayma ah oo ku yaala faransiiska waxaana uu sidoo kale sababay in soddon iyo laba kun oo qof ay ka barakacaan guryahooda gobolka uu cinabka ka baxo ee ligurindiah kuna yaala dalka faransiiska ayaa waxaa ka kacay dabkii ugu weynaa tan iyo muddo hadda laga joogo soddon sano maamulka ayaa sheegay in la xiray nin looga shakisan yahay inuu si ula kac ah u sii hurinayay dabka ka holcaya mandiqadaasi faransiiska ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey kuleelkii ugu darnaa ee ku dhufta dalkaasi waxaana jira ixtimaal ah in heer kulka uu sare usii kaco isla markaana uu gaaro inta u dhexaysa afartan ilaa iyo afartan iyo laba digrii xilli dalka ay weli kasii soconayaan dadaallo ku aadan daminta dabka kusii fidaya qaybo ka mid ah faransiiska dalka ingiriiska oo muddooyinkii u dambeeyey ay ka jireen mawjado kulayl ah ayaa waxaa isana lasoo sheegayaa in qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi uu ka kacay dab xoogan kadib markii uu heerkulku ka sara maray afartan digri isku socodkii tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynaha ayaa dhammaanba la hakiyey guud ahaan dalka ingiriiska waxaana wasiirka gaadiidka ee dalka britain uu sheegay in kuleelka jira uu sababay burburka qaybo ka mid ah garoonnada ku yaala dalkaasi iyo qadadka ay isticmaalaan tareenada sidoo kale mawjadahan ayaa sababay inuu xirmo garoonkii ugu weynaa ay isticmaalayeen ciidamada cirka ee ingiriiska taliska ciidanka militariga dowladda ingiriiska ayaana ku dhawaaqay in albaabada laysugu dhuftay garoonka ugu weyn ay isticmaalaan ciidamada cirka sababa la xiriira kuleelka jira mid ka mid a warbaahinta carabeed oo soo xiganaysa ilawareedyo militari ayaa sheegtay in ciidanka cirka boqortooyada ingiriiska uu hakiyey dhammaan duulimaadyadii imaan jiray iyo kuwii ka bixi jiray garoonka saldhigga ah brice norton sababa la xiriira dhabbaha laamiga ka samaysan ee diyaaraduhu ku ordaan oo dhalaalay sababa ku aadan heerkulka dalka ingiriiska oo ka sara maray afartan digri waxaana taasi ay keenaysaa in ay dhalaalayaan laamiyada waxaana laga cabsi qabaa in tobanaan ruux ay kuleel dartiisa ugu dhintaan dalkan waxaa jira dowlado kale oo ku yaala qaaradda yurub kuwaas oo uu saameyn daran ku yeeshay kulaelka ka jira mandiqadda talyaaniga oo ka mid ah dalalkaasi ayaana lasoo sheegayaa in heer kulka uu ka sara maray afartan digri taas oo sababtay inuu ka kaco dab xooggan guddiga midowda yurub ayaa maalintii shalay sheegay in kala bar dadka ku nool qaaradda ay halis ugu jiraan abaar baahsan sababa la xiriira roobka oo ku yar gobolka taasoo laga yaabo inay hoos u dhigto wax soo saarka beeraha dalalka faransiiska rumaaniya sbain bortuqiiska iyo talyaaniga xoghayaha guud ee ururka saadaasha hawada adduunka ayaa ka digay in mawjadaha kuleelka ee ka dhasha isbeddelka cimilada ah isla markaana sababay in kuleelka sare uu u kaco heerkii ugu sarraysay uu noqon doono mid ka sii dara sannadaha soo socda waxaa isa soo taraya qayladhaanta iyo digniinta isdabajoogga ah ee ka soo yeeraya dowladaha reer galbeedka kuwaas oo ku aadan kuleelka daran ee ka jira qaar ka mid a dalalkaasi xukuumadaha reer yurub ayaana ka caajisay wax ka qabashada arrintan maadaama ay tahay musiibo rabbaani ah oo ku habsatay duwalka ismooday inay iyagu ugu awood badan yihiin caalamka